deegaanka mirdacay ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebgabeeyey gogol nabadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka socotay deegaankaasi gogasha nabadeed ayaa waxaa garwadeen ka ahaa maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada matabaan kuwaasi oo dhex dhigay labada beelood ciidamo xoog leh oo ka kala socday nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya qaar ka mid a odayaasha labada beel ayaa sheegay inay qaateen naxbad joojinta
nin dhintay wax lagu farxaa ma leh ninkii walaalkiis la dilo oo u soo aaraho cadaabow siyaasada maahan wax ajiri iyo xasanaadow ka gelaa ma leh waxaan ugu baaqayaa dadka daafaha jira oo labadan beeloodo dawladdu ku dhex jirto ah labada bilood markay dhammaato isdila ma dhahayno isnabadgeliya weligiin dawladu nama soo dhexgelin mid waxna kala sidaa nama soo dhexgelin hadda ka hor tan ilaahi waxaan ka rajaynaynaa inayna soo dhex ay wax noo kala qabtaan
labadaas beelood ee dariska ee walaalka hirshabeelle ah maamulkii xukumay oo ay ka amar qaadan jireen oo mas-uuliyiinta ahda maanta ku soo baxay amnigii ayagaa la wareegay waxay dhaheen ilaahay idamkii xaquuqaadka aad isku leedihiin haddou uu jiro qolada qoraxsamaya hadduu jiro qolada bariba annagaa damaanad qaadnay gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan bashiir axmed sheekeeye ayaa warbaahinta u aqriyey qodobada lagu heshiiyey
waxaa waaye qodobadan soo socda qodobka koowaad waxaa waaye in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaad kasta oo salka ku hayso dhacdooyinkii aaggan ka dhacay qodobka labaad waxay dawladdu qaadatay mas-uuliyadda dhexdhexaadinta iyo kalxaqsiinta labada beelood ee walaalaha ah ee agoon cabdalle iyo baahina xasan saddex dawladdu waxay kala wareegtay baahina xasan lacag dhan boqol kun oo dollar oo ah qayb ka mid ah maktii ay ka sugaayeen beesha agoon cabdalle oo ay gacanta ku hayn doonto dawladdu muddada hoos ku xubsan afar dawladdu waxay ka wareejisay bahina xasan laba qori oo aake ah oo ah furkii laga furtay labadii marxuum oo lagu dilay aagga miridhakeley kuna wareejisay beesha agoon cabdalle shan dawladdu waxay go'aamisay inay qaadato mas-uuliyadda isukeenidda iyo kalxaqsiinta magaha dhiman muddo ku siman lixdan cisho oo ka bilaabanaysa sagaaliyo tobanka bisha shanaad labada kun iyo labaataiyo shanta kuna eg siddeed iyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo labaataiyo shanta lix dawladdu waxay damaanad ka tahay fulinta go'aan kasta go'aankan iyo sidoo kale waxay tillaabo ka qaadaysaa cid kasta oo ku xadgudubta go'aamadan muddadaas lixdan cisho ah gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa sheegay inay muhiim tahay nabad ku wada noolaanshaha labada beel laga dhaqangeliyey oo laysla gartay oo muddada lixdanka cisho ah oo halkan aan dib isugu soo noqon doono si aan wax kasta oo halkan labada beelood isku qabaan aan u dhammayno cid kasta inay kaalinteeda ka geysato cidda taleefonka soo dirayso qurbaha joogto cidda magaalada joogto cidda miyiga joogto si kasto iyo yani nuuc kasta oo kaalin yani ammaankaas qayb looga qaadan karo in yani dadkaasi ay wada degaan doogga wada daaqaan iyo nimcada ilaahay insha allahu tacaala saasaan ka codsanaynaa una soo jeedinaynaa si kastaba ha ahaatee gogasha nabadeed ee labada beel ayaa dhammaystirkeeda loo ballamay lixdan cisho dabadeed in lagu kala qaato wax kasta oo lagu ballamay